asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsanna iyadana dhahay khiyaarta qiimaha hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo daliya dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga soomaaliya asbr news dot com kuna soo dhawaada war ruuxii dal iyo dibaddu aan idinka haynay habeenkan caawa ah warka caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed xasan daacad ah iyo yuusuf maxamed ismaaciil qodobada warka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo lagu dhaawacay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga soomaaliya cabdiweli sheekh oo ku waajahan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid oo ka hadlay dhacdadii habeenkii xalay ka dhacday berbera ee dhimashada sababtay sheegayna ciddii mas-uulka ka ahayd falka isaga ah korontada laga dhalinayo dhaamka renaissancy ee dalka ethoobiya oo somalilan la soo gaadhsiinayo saraakiil ka tirsan dowladda federaaliga soomaaliya oo lagu xidhay garoonka kismaayo xilli ay wadahadallo lo lahaayeen maamulka jubba ee ka arrimiya magaaladaasi wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan oo maanta hortegay golaha guurtida kana warbixiyey khilaafkii soo kala dhex galay guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee somalilan shirkadda wadaniga ah ee buntismarin ayaa maanta sheegtay inuu bilaabmay wejigii saddexaad isla markaana ay joojiyeen iibinta saamiyada shirkadda marka laga reebo dalal kooban wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan marwa samsam cabdi aadan ayaa maanta u furtay kadis aqooneed ay ka qayb qaadanayaan afar dugsi oo ku yaala caasimadda hargeysa oo kale ah sideed iyo tobanka mey koob iyo soddonka mey axmed dhagax iyo sheekh madar ugu dambaytiina hay-adda amnesty international ayaa waxay ciidanka kenya ku eedeysay inay si xun oo dadnimo kabaxa ay ula dhaqmayaan dadka soomaalida ee ku nool waddankaasi intaasi waa warkii oo kooban haatanna akhyaarta qiimahala wadanagala xidhiidha kusoo dhowaada warkaygii oo fidsan xildhibaan jaamac xasan aadan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta lagu tooriyeeyey magaalada burco iyadoo la sheegay in xildhibaanka uu soo gaadhay dhaawac halis ah oo ay sababtay toorida oo meelo kala duwan oo halbowle ah kaga dhacday gudoomiyaha gobolka togdheer oo wax laga weydiiyey dhaawaca loo geystay xildhibaanka toorida lagu weeraray ayaa sheegay in ninka xildhibaanka tooreeyey ay xildhibaanka isku faamli yihiin islamarkaana uu ahaa nin xanuunsanaya laguna daba jiro ilaa haddana ciidanka boolisku ay raadinayaan welina aanay ku guulaysan inay soo qabtaan maxamed muuse diiriya ayaa intaa ku daray in xildhibaanka ay ku dhaceen shan tooriyood islamarkaana iminka lagu daweynayo cisbitaalka guud ee magaalada burco iyadoo uu sheegay in xaaladiisa caafimaad aanay ahayn nafka eeg laakiin uu dhaawac weyne soo gaadhay xildhibaan jaamac xasan aadan ayaa la sheegay in ninku toori kusoo weeraray maanta salaadii duhur kadib isagoo oo markaas xildhibaanku ka soo baxay masaajid ku yaala bartamaha suuqa magaalada burco lama oga sababta keentay in xildhibaanka lagu weeraro toori iyadoo aan welina lasoo qaban ninkii falkaa geystay ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta ku waajahan magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubba tan iyo shalay kismaayo waxaa ka socday qabaqaabada soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha dalka iyadoona lagu wado inuu la shiro madaxda maamulka iyo qeybaha kala duwan ee shacabka magaalada gobolka jubba ammaanka kismaayo ayaa si weyn loo adkeeyey sida uu sheegay mas-uul sare oo maamulka ka tirsan laba maalin ka hore ayay ahayd markuu cabdiweli sheekh socdaal gaaban ku tegay degmooyinka buulo burda iyo jawhar oo ka kala tirsan shabeellada dhexe iyo hiiraan wararka soo baxaya ayaa sheegaya in cabdiweli sheekh inuu qorsheyn iyo safar uu ku yimaado puntland inkastoo xidhiirka wada shaqeyneeda labada dhinac uu weli go-an yahay xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa maanta shir jira iyadoo ay ku qabteen magaalada hargeysa waxa ay si adag uga hadleen falkii xalay ka dhacay magaalada xeebeedka berbera ee lagu dilay gabadhii shicibka ahayd islamarkaana lagu dhaawacay tahay wiiluu dhalay xildhibaan maxamed faarax qabile shirshiraayadu mas-uuliyadda xisbiga uxud ku qabteen xarunta dhexe xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxay si faahfaahsan uga hadleen aragtidooda ku aadan falkaasi kusimaha xogayaha guud ee xisbiga uxud cabdinaasir qodax oo ka hadlay shirka jiraayada ayaa waxa uu sheegay inuu falkaasi yahay mid aada u foolxun waxaan u soo jeediyey in ciddii falkaas geysatay si deg deg ah loo horkeeno sharciga cabdinaasir qodaa waxaa kale oo uu eedeeyey wasiir ku-xigeenka amniga kaasoo uu sheegay in gaadhigiisa lagu fuliyey falkan keenay dhibashada iyo dhaawaca waxaana wasiir ku-xigeenka amniga u soo jeediyey inuu arrinta dhinac iskaga leexiyo sidoo kale marwa faadime siciid oo ah xogayaha maaliyadda ee xisbiga ucid oo iyaduna madashaasi ka hadashay ayaa sheegtay in loo baahan yahay falalka noocan ah ee kusoo noqnoqonayo wadanka in wax laga qabto waxaana sheegtay in wasiir ku-xigeenka amnigu uu ka hadlo arrimahan dalka kusoo noqnoqonaya safiirka etoobiya u fadhiyay somalilan genaraal berhet sfeye ayaa sheegay inaanay jirin wax dhaqaale ah oo dibadda ka helay dhaamka weyn ee balaayiinka doorar ku kacaya ee dabdhalinta etoobiya balse oo adduunkaasi ka imanaya oo keliya dadka etoobiya guda iyo dibadda iyo muwaadiniin dalal afrikaan ah jenaraal tasfeya waxa uu sheegay in daamkaasi boqolkiiba soddon haat uu dhammaystiran yahay waxaanu taasi ku caddeeyey mar uu la hadlayay muwaadiniinta etoobiya ee ku dhaqan somalilan mar ay kulan ku yeesheen hoteelka maasoor ee magaalada hargeysa waxaa kale oo uu sheegay in daamkaasi uu ku filan yahay inuu dab buuxa siiyo dalalka jaarka ah oo ay ku jirto somalilan wararka laga helayo garoonka axmed guray ee magaalada kismaayo ayaa waxay sheegayeen in lagu xidhay halkaasi saraakiil uu ka mid yahay korneyl maxamed buule wararku waxay sheegayeen in saraakiisha loo sheegay inay xadhig yihiin kadib markii ay ka yimaadeen duleedka kismaayo si ay wadahadallo ula furaan maamulka ku-meelgaarka ee jubba korneyl maxamed buule iyo saraakiisha kale ee xidhan oo ka tirsan saraakiisha iyo ciidamadii uu horkacayay barre hiiraale ee ku sugnaa duleedka kismaayo ayaa waxauu xadhig ka dambeeyey markii iyaga iyo maamulka jubbaland loo jeediyey inay wada hadlaan maxamed buule oo ay maanta u suuro gashay inuu la xidhiiro warbaahinta gudaha ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka qayladhaamiyey oo uu sheegay in si lama filaan ah loogu xidhay garoonka kismaayo isagoo u soo jeediyey mas-uuliyiinta sarsare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya inay arrintaas wax ka qabtaan dacdadan ayaa kusoo beegmaysa xilli la filayo in wakhtiyada soo socda uu ka dego magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya mudane cabdiweli sheekh wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare marwe samsam cabdi aadan ayaa maanta u furtay kadis aqooneed ay ka qayb qaadanayaan afar dugsi oo ku yaala caasimada hargeysa oo kale ah koob iyo sidoko mey sideetobanka mey axmed dhagax iyo sheekh badar faahfaahinta warka waxaa inoo haya yuusuf maxamed ismaaciil wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan marwe samsam cabdi aadan oo madashii tartankaasi ka hadashay ayaa tilmaantay in nuxurka ay wasaarad ahaan ka leeyihiin tartan aqooneedyada noocan oo kale ah ay ku qotonto isdhexgalka dhallinyarada la dagaalanka qabyaaladda iyo sidii ay u kala kororhsan lahaayeen wixii aqoon ah ee ay isdheer yihiin waxa weeyaan kadisan macnihiisu waxa weeyaan inay ardaydu isdhex gasho waa tartamaysaan laakiin ma dagaalamaysaan waa tartan aqooneed tartan kubaneed kubadeed baynu samaynayna iyo tartan aqooneed waxyaabaha aynu samaynayna waxaanu uga jeednaa wasaaraddu uga jeedaa inay ardaydu ay tartamaan walaalo noqdaan iskuul ku abtirsadaan maanta waxa weeyaan sheekh madar koob iyo soddonka may eighteen ma labada joogaa waa sheekh madar iyo iyo eighteen may koob iyo soddonka may iyo axmed dhagax waa labada ku xigaa waxaanu ku yaraynaynaa waxa qabyaaladeenu ku yaraynaynaa ardaygu inuu qabyaalad ku abtirsado ayaynu baadiinayna waxaynu samaynaa ardaydu inay ku abtirsadaan iskuulkooga inuu ardayga agtarista ka xigo kay isku qabiilka yihiin inay meesha kala degan ama iskuulka kala dhigtaan ka xorowdaan qabyaalada dib u reebtay wadamo badan afrika oo dhan jahliga iyo faqriga ku reebtay oo aynu noqono dad walaalaa maadaama intaasoo saneeyo fasal wada fadhidaan waxaa la doonaya inaad walaalo noqotaan inaad idinku iskaashataan inaydu ka xorowdaan wixii dib idin reebayo dhan mid ka mid ah howlwadeenadii soo qabanqaabiyey kadis aqooneedkan ayaa ka hadlay cidda soo qabanqaabisay iyo iskuullada ku kulmay intaa kabacdi kadiskan aynu maanta iskugu nimi ee ah afarta iskuul ee kalaa koob iyo sodonka mey iyo axmed dhagax aidiin mey iyo dugsiga sheekh madar oo ay iska kaashanayaan hay-adda soos iyo wasaaradda waxbarashada guddoonka waxbarashada gobolka maroodi jee xuseen ibraahim ayaa dhankiisa waxa uu ka sheegay in kadis aqoonadyada noocan oo kale ay gaadhsiin doonaan dugsiyada waxbarasho ee ku yaalla caasimada hargeysa mas-uul sare oo ka tirsan hay-adda soos oo wada shaqayn la leh wasaaradda waxbarashada oo madashaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay afarta dugsi ee kadis aqooneedkan ku kulmay oo kale ah koob iyo soddonka mey sideed iyo tobanka mey sheekh madar iyo axmed dhagax shirkadda wadaniga ee Pontus Marine ayaa maanta sheegtay inuu bilaabay wejigii saddexaad isla markaana ay joojiyeen iibinta saamiyada shirkadda marka laga reebo dalal kooban maariyaha shirkadda Pontus Marine Axmed Abakar ayaa sidaas ku sheegay mar uu maanta warbaahinta la hadlayay waxaana xusay in dalal kooban oo Sacuudigu ka mid yahay ay ka sii socon doonto iibinta saamiyada shirkaddaasi bixiso isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisi ka mid ahaa
shirkaddu waxay aada iyo aada ugu mahadnaqaysaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta hawshan hadday noqoto mas-uuliyiin shaqaale shirkadda ku shaqeeya ama dad kasta oo caawino ka geystay inay mashruucan hirgeliyaan waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ka abaalmariyo hawshaa fiican ee ay qabteen waxaa kaloo shirkaddu aada iyo aada iyo aada ugu mahadnaqaysaa oo uu maal gashaday isagoo huray xoolihiisii uu aada u jeclaa waxaanu ilaahay iyagana uga baryaynaa inuu xoolahooda u barakeeyo annagana mas-uuliyadda ayna saareen uga asto waxaa bilaabmay wejigii howlgalka ee saddexaad markii ay taariikhdu ahayd kowdii bishii afaraad labadii kun iyo afariyo tobankii uu howlgalkaasi bilaabmi karayay marka la gaadho saamigii loogu talagalay shirkaddu inuu gaadho oo ahaa shan milyan ugu badnaan ama ugu yaraan laba milyan iyo badha oo noqonaysa boqolkiiba konton lacagtii ay shirkaddu rabtay markii ay rabtay shan milyan oo dollar ilaahay mahadii shirkaddu waxay hanatay laba milyan iyo badh oo ay shirkaddu ku howlgeli karto markaa shirkaddu waa howlgal sidii distoorka ku qeexnaa halkan waxaa jira qodobo aan doonayo inaan idiin sheego ama go-aamo kooban oo aan doonayo inaan u sheego bulshada ta koowaad waxa weeye laga bilaabo kowda bisha afaraad labada kun iyo afariyo tobanka waxaanu joojinay dhammaan iibintii saamiyada arrinkaa waxaa ka reeban oo qura waddanka boqortooyada sacuudiga kuwait iyo finland goob kastoo adduunyada ka mid a waanu joojinay inaanu iibino sheerarka marka laga reebo kuwait finland iyo sacuudi arabia sababtuna waxa weeye goobahaas lama tegin ama lama gaadhin muddo yar ka hor wasaad kala socoteen telefishinadaba waxaan joogay sacuudi arabia bartamihii ama dhammaadkii bishii saddexaad eena dhaaftay marka saddexdaa wadan mooye meel kale oo aanu ka iibinayno sheerar ma jiro
ugu dambayntiina hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa waxay walaac xoogan ka muujisay qaabka ciidamada kenya ula dhaqmayaan qaxootiga soomaaliyada ee laga qabqabanayo magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya mijeelka gaari gudoomiye ku-xigeenka hay-adda amnesty international ee africa ayaa waxa uu sheegay ciidamada kenya ay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ay u geysanayaan soomaalida mid magaciisa lagu soo koobay maxamed oo u waramay amnesty ayaa sheegay in ciidamada kenya ay xoogka ka qaadeen waraqihiisii aqoonsiga qaxootinimo ayna xidheen nin kaloo magaciisa lagu soo koobay axmed oo ay soo xiginaysay amnesty ayaa sheegay in ciidamada kenya ay xoog kaga faramaroojiyeen waraaqihiisii aqoonsiga ayna ku eedeeyeen inuu shabaab yahay markii uu bixin waayey lacago sharci darro ah oo ay weydiisteen marka laga soo tago xadhigga iyo jiirtirka loo geysanayo soomaalida ayaa waxaa barbar socota cagajugleysyada iyadoo qoryaha lagu soo fiiqiyo si dadnama ka baxa amnesty international waxay dowladda kenya uga digtay inay sii socdaan qaabka takoorka ah ee lagula kacayo soomaalida taasoo ka baxsan xiriirka caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda aadanaha akhyaarta qiimaha laawada nagal hajadaay waxaanu soo gaanay guntiyay gabagabadii wararkaygii caawa waxaan ku soo xidhaynaa guud ahaan wararka aanu caawa idiin soo tabinaynay heestii diigga nin jacayl dardaray dadka muu maqlaa dabaylahaan u faraafariin diigoo ciyeeyaan daydayaa dadkoon idirin waanan deenkarayn waa codkii baxsanaa ee fanaankii nuur daalacay anigoo maxamed xasan daacada iyo saaxiibkay yuusuf maxamed ismaaciil oo idin leh kulankan kaxiga hortii sidaas iyo nabad gelyo
Cantar
Oh,
Thank you.